نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
bismi illaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga alandarus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyihii jabhadda tigreega oo xilka laga xayuubiyey iyo abey axmed oo diiday in gabar makaa'iil uu sii hogaamiyo gobolka tigreega ee waqooyiga itoobiya dhaca mujaahidiinta ansaaru shareeca ee waddanka yemen ayaa qarax ku beegsaday gaari cabdibilaa ay la socdeen maleeshiyaadka imaaraadku tababaray gobolka abyan dowladda waqooyiga kuuriya ayaa ku dhawaaqday inay tijaabisay saaruuq oo wax ka dili kara siddeed boqol oo kilomitir maamulka yuhuudda sayuuniyadda ayaa sheegay in sawaariikh laga soo riday magaalada khaza ay ku dhaceen deegaano yuhuudda lagu deegaameeyey oo ku dhow daanta galbeed ugu yaraan labaiyo toban qof ayaa ku geeriyooday dhulgariir ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolka ekwador diyaarad nuucan duuliyaha lahayn ayaa kusoo dhacday wilaayada zaabul ee waddanka afghanistan qodobadaasi wixii soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyowm
نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka markii ugu horreysay kooxda fallaagada tigreega ah ee ka dagaalanta waddanka itoobiya ayaa yeelatay hoggaan cusub tan iyo markii uu dhacay heshiiskii xabad joojinta ahaa wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in kulan ay yeesheen hoggaanka kooxda t b l f ay xilkii kaga qaadeen hogaamiyihii kooxda ninka lagu magacaabi jiray tiberson gabre makaa'il ilawareedi ayaa u sheegay shabakadda adis tander in hogaamiyaha cusub ee t b l f loo doortay kitaajo rida oo horey u ahaa afeenka kooxda iyo madaxa wadahadalada kaas oo gacantiisa ku saxiixay heshiiskii koonfur afrika xukuumadda adis ababa ayaa diiday in gabre makaa'il oo jenaraal sirdoonka oo ka tirsan ahaa uu mar kale sii hogaamiyo gobolka tigreega ee dhaca waqooyiga itoobiya kaas oo martigeliyey dagaal ay ku dhinteen in ka badan siddeetan kun oo ruux golaha dhexe ee t b l f ayaa ridda u doortay inuu hogaamiyo xukuumad kumeel gaar ah oo laga yegloori doono waqooyiga itoobiya ee dagaaladu ay daashadeen tani ayaa ka dhigan inuu dhaqan galay diidmadii abi axmed ee doorashadii halka dhinac ahayd ee sababtay dagaalkii sokeeye ee wadanka itoobiya sanadii kii heshiiskii britoria ee wadanka koonfur afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa in ismaam hoosaad xukuumadda u dhigma laga yeegleelo waqooyiga wadanka itoobiya hogaamiyaha cusub ee t b l f ayaa hore usoo noqday wasiirka warfaafinta ee dowladii mili zanawi sidoo kale waa sarkaal ciidan oo bartay qaanuunka waxna ka dhigi jiray jaamacadda magaalada makele أرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag qeybaha hore caalamul yoom ayaad dhegeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo ah laaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kanuu cali warsame aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismi illaahi araxmaani araxiim wararka ka imaanaya dalka afghanistan ee dhaca qaaradda aasiya ayaa sheegaya in diyaarad nooca droonka ah ay ku soo dhacday koonfurta waddankaasi afghanistan diyaaraddan droonka ah oo nooca waxbasaasa ah ayaa ku soo dhacday wilaayada zaabul oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee waddanka afghanistan sida lagu sheegay qoraal lagu faafiyey baraha bulshada inkastoo aysan imaarada islaamiga ee afghanistan war rasmi ah ka soo saarin dhicitaanka diyaaradan haddana muuqaal lagu faafiyey baraha internetka ayaa muujinayey diyaarad nooca kuwa tajasuska ah oo kusoo dhacday dhulbeereed ku yaala zaabul ilwareedyo maxalli ah ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradan ay leedahay dowladda iiraan lamana shaacin sababta rasmiga ah ee ay u soo gashay hawada waddanka afghanistan mana jirto war ka soo baxay dhanka xukuumadda tehraan oo ku aadan soo dhicista diyaaraddeeda falastiin dhulka falastiino maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in gantaa laga soo riday marinka khaza uu ku dhacay deegaano hoostaga marinka isagoo aan faahfaahi dheeraada ka bixin gantaalkaasi afhayeen u hadlay maleeshiyaadka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sheegay in gantaalka uu ka soo baxay gudaha marinka khaza uuna ku dhacay dhul bannaan oo ka baxsan marinka khaza gantaalka waxaa laga soo turay khaza wuxuuna ku dhacay meel bannaan oo ku yaalla waddada hanegeef isagoo aan wax dhibaataha geysan waxaa sidaasi yidhi afhayeenka u hadlay maleeshiyaadka sahyuuniyadda yuhuudda afhayeen kale oo u hadlay maleeshiyaadka gumaystaha ayaa sheegay in duqaynta ay timid kadib markii siiriga digniinta bixiye ay ka fureen deegaanka nahloos ee dhaca bariga marinka khaza dhaqdhaqaaqyada falastiiniyiinta ka howlgala ma aysan sheegin mas-uuliyadda gantaalka laga soo riday marinka khaza tani ayaana ku soo beegmaysa xilli uu faraha ka baxay xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta ee ay ku kacayaan ciidanka maamulka gumaystaha khamiista aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii afar qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay jiniin taa ayaana ka dhalatay kadib toogasho ay bartamaha magaaladaasi ka geysteen maleeshiyaadka maamulka yuhuudda kuuriya taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda kuuriyada koonfureed ayaa shaaca ka qaaday in taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda kuuriyada koonfureed ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda ay jaarka yihiin ay gantaal nooca kuwa casriga ah u riday dhanka biyaha badda gantaalkan ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay biyaha badda bariga gaar ahaan dhanka jabaan taasoo qayb ka ah tijaabooyin ay maalmihii u dambeeyey waday xukuumadda pyongyang wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga jabaan ninka lagu magacaabo toshiro ayaa shir jaraayado uu qabtay ku sheegay in dowladdiisa ay si weyn kaga carootay waddada diblomaasiyadeed ee ay kuuriyada waqooyi ku tijaabisay gantaalkeedii ugu dambeeyey kaasoo ay ku tilmaantay inuu ka dhigan yahay khatarta amniga ee gobolka tijaabada gantaalada ee joogtada ah ee kuuriyada waqooyi waxay khatar amni ku tahay dalkeena gobolka iyo dhammaan beesha caalamka waana waxaan la aqbali karin gebi ahaanba waxaan ka mudaharaadnay kuuriyada waqooyi annagoo adeegsanay safaaradda bijiin waxaa sidaasi yidhi wasiir ku-xigeenka difaaca dowladda jabaan gantaalkan ayaa la soo wariyey inuu maray masaafo dhan siddeed boqoloo kilomitir intii uu hawada sare ku jiray isagoo ku socday joogdhan konton mitir waxaana uu ku dhacay meel ka baxsan aagga halka loo yaqaano dhaqaalaha tijaabadan cusub ayaa ku soo beegantay saddex maalin uun kadib markii xukuumadda pyongyang riday gantaal balastig ah gaar ahaan noocyada qaaradaha isaga kala gudba xukuumadda fadhigeedu yahay siyool ayaa tijaabada gantaalkaasi ku tilmaantay diidmacad oo lagaga soo horjeedo dhoolatus military oo ay si wada jira u wadeen ciidamada xukuumadda siyool iyo kuwa washington dhoolatuska oo loogu magacdaray gaashaanka xorriyadda kaasoo soo bilowday saddex iyo tobankii maarso socona doona ilaa laga gaaro saddex iyo labaatanka bishan ugu dambeyntii ekwador madaxweynaha dowladda ekwador ayaa xaqiijiyey in dhulgariir ka dhacay dalkaas ay ku dhinteen ugu yaraan labaiyo toban qof wakaaladda wararka a b oo soo xiganaysa hadal uu yidhi madaxweyne laso oo laga sii daayay tv-ga ku hadla afka xukuumadda ayaa sheegay in labaiyo toban qof ay ku geeriyoodeen dhulgariir ku dhuftay gobolka gawayaas ee dhaca galbeedka waddankaas hay-adda waxay ugu yeeraan maaraynta musiibooyinka ayaa sheegtay inay jiraan dad badan oo dhibanayaal ah oo burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan dhibanayaasha burburka ku hoos jira xubintii guuxa waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maxamed xasan alfaatix si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom
نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
caalamulyoom ayaad degeysanaysaan idaacadda islaamiga al andalus ayaa baahisay dardaaranka halyeygii camaliyadda istishhaadiga ah ku daafuray weerarkii cuslaa ee mujaahidiintu bishan gudaheeda ay ka fuliyeen deegaanka janay cabdale ee duleedka magaalada kismaayo haddaba kusoo dhowaada dardaaranka istishhaadigan muhaajirka ah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستعلمون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
Sikuwa iji hadi paya tuje mauti, tambueni kwa dhati hatwezi saliti. Eh, Sikuwa iji hadi paya tuje mauti, tambueni kwa dhati hatwezi saliti. Sina nyima kafiri dhaizeya isxaaq khaalid oo gudaha mujaahidiinta looga yaqaano showkaani waa halyeygii uu allah ku sharfay inuu camaliyad istishaadi ah ku daahfuro weerarkii barakaysnaa ee shan iyo tobankii bishii shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhiggii murtadiinta ee tuulada janaa'i cabdalla ama birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, Eh, si kwa hii jihadi paya tuje mauti.
geesigan oo ka soo jeeda dalka burundi ayaa ka mid ahaa muhaajiriinta u soo nafiray jihaadka waddada allah ee soo gaaray dhulkan muslimka ah ee soomaaliya wuxuuna ka dhashay qabiilka lagu magacaabo huutu ee ka mid ah qabaa'ilada dega bariga afrika wuxuu ka soo jeedaa gobolka muyinga ee dhaca waqooyiga dalka burundi halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisii aasaasiga kuna noolaa tan iyo markii uu allah soo waafajiyey inuu soo haleelo jihaadka bariga afrika sannadkii kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii ayuu ku dhashay magaalada kibimba ee dhacda waqooyiga dalka burundi taas oo qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaala madaxda dalkaas ee bujumbura
Jeni hata milioni barabarini hewani, juani haiwezekani.
muddo hadda laga joogo toddoba sano ayuu ka soo hajiray dhulkiisa si uu uga qayb qaato halganka jihaadiga ee ka socda bariga afrika ee lagu dafcinayo duulaanka horarka ah ee ay gaaladu ku soo qaadeen dhulkan muslimka ah wuxuuna tan iyo markaas ka mid ahaa muraabidiinta ku jilib xiran furimaha cisiga iyo ribaadka ee soomaaliya wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ee hiiraan wuxuuna kaalin mug leh ka qaatay dagaallo iyo howlgallo barakaysan oo cadowga allaah lagula galay wilaayadaas iyo deegaanada ku xiran shan iyo tobankii bisha shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga oo ku beegnayd toddobadii maarso labada kun saddex iyo labaatanka ayuu geesigan faraskiisa ku boqnogooyey dhiiggiisana ku daadiyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka janaa'i cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo allah fadligii cadowga looga dilay sagaashan murtad hub gaadiid iyo sanado ciidanna looga qaniimaystay waxaan allaah weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kuna abaalmariyo jannaadkiisa Tuje mauti. Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, Eh, si kwa hii jihadi paya tuje mauti. Tambueni kwa dhati hatwezi saliti, sina nyima kafiri إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Eh, kwanza nawatahadharisha nikiwaambia ya kwamba usikum bitakwa Allah azza wa jalla, yani ana wa iyakum bitakwa Allah azza wa jalla. Naam, tumucheni Allah subhanahu ugu horrayn naftiinna iyo taydaba waxaan u dardaarmayaa cabsida allah iyo inaan u hoggaansanno awaamiirtiisa kana fogaanno wixii uu naga reebay walaalahayga ku ribaadaya furimaha kala duwan ee ribaadka waxaan idin leeyahay sabra kuna sabra dhibaatada idinka soo gaaraysa jihaadka mar walibana xusuusnaada nicmooyinka uu allaha nagu galladay xusuusnaada xilligii aan qaacidiinta ahayn ee aan ku noolayn dhulalka gaalada ka hor inta aanan jihaadka soo haleelin oo aanan ogaanin cadowgayna dhabta ah ha ilaabina dhibaatooyinkii aad kala kulmi jirteen gaalada iyo dhibka ay maanta ku hayaan muslimiinta taagta daran ee dhexdooda ku nool mar welibana xusuusnaada oo maanka ku haya hadalka allah ee ah ma lakumu la tuqaatiluuna fi sabiili illah wallahi mkumbuke ya kwamba hii aya haija haijakuwa kwamba inamzungumzia mtu ambaye ni khariji na uislamu la inakuzungumzisha wewe ambaye unasema la ilaha ila allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aayaddan adigay kula hadlaysaa qofka muslimka ahow haa adigan qiray oo ku dhawaaqay kelimadda tawxiidka ee laa ilaaha ila allah nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu tusaale ka bixiyey mu'miniinta wuxuuna yidhi qofka mu'minka ah wuxuu qofka kale ee mu'minka ah u yahay sida dhismaha oo kale qaarba qaarka kale ayay adkaynayaan marka aayadda allah ee ah ambayo umeibeba yani allah amtanguliza ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah walmustadhafina min arrijali wanisai naam kumbuka ya kwamba yani hii ni amana ambao umeibeba acha na kusikiliza utasikiza akawali mbalimbali mbali, za maulamaa su maulama su wakituambia kwamba kama sisi tulikuwa biladul kufur waa ammaano aan qaadnay iyo waajib naga saaran mu'miniinta mustadcafiinta ah kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan kala kulmaya saliibiyiinta iyo murtadiinta iyo diyaaradaha maraykanka iyo turkiga xusuusnaada mar weliba in ammaanadaasi ay luqunta inoo suran tahay hana dhegaysanin hantaata cawadaad xumayaasha kuwaas oo dhallinyarada ka hor istaagaya jihaadka iyagoo ku andacoonaya inaynan awood iyo itaal ku dhammayn gaalada oo aan tabar darannahay iyagoo sheegaya inay naga hormarsan yihiin wadaaddadaasi culmaa u suuga ah waxay dhallinyarada ku boorinayaan in cilmiga maadiga ahy bartaan si ay dhankaas gaalada uga guulaystaan taasna waa dhagar ay doonayaan inay lacag uga helaan madaxdooda gaalada ah si ay dhallinyarada jihaadka uga weeciyaan si ay ummadda baylaha ugu noqoto cadowgeeda gaalada ah aayaddaas marka aan fahanno oo aan si qoto dheer ugu fiirsanno xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasallam ee odhanaya haddii aad ribada wax ku kala iibsataan oo aad lo'da saynta ku dhegtaan tacabka beerahana aad ku raalli noqotaan jihaadkana aad ka tagtaan allah wuxuu idinku sallidayaa dulli uusan idinka qaadi doonin ilaa aad diintiinna u soo noqotaan wilaayaadka islaamiga ah tusaale u soo qaata oo fiiriya waxay dabadhilifyada maraykanka ee kenyaati u geysanayaan muslimiinta wallaahi waxay dadkii u laynayaan si wuxuushnimo ah waxay kufsanayaan hooyooyinkii nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu caddeeyey derajada qofka mu'minka ah isaga oo la khidaabaya kacbada wuxuu yidhi allah naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye xurmada qofka mu'minka ah ayaa ka weyn xurmadeeda kacbada oo la dumiyo ayaa allah agtiisa ka fudud in la daadiyo dhiigga qof muslim ah laakiin maanta waxaan arkaynaa in muslimiinta la laynayo dadkuna ay isaga mashquulsan yihiin ganacsigooda iyo noloshooda jihaadkiina ay ka fadhiisteen muslimiinta dhammaan meel kasta oo ay joogaan waxaan u dardaarmayaa in allah dartiis ay u soo hijroodaan oo ay qoriga u qaataan isagana soo tagaan dhaldhalaalka adduunyada kuna soo biiraan kolonyada mujaahidiinta u nusreeya walaalihiinna mujaahidiinta ah si aan ugu gurmanno kuwa taagta daran xusuusnaada inay jiraan walaalo ku dhibaataysan xabsiyada cadowga ee muqdisho kismaayo iyo magaalooyinka kale halkaas oo lagu dhibaataynayo marka yay sugayaan oo aan anaga ahayn walaalahayga muraabidiinta ahow xusuusnaada mar weliba dhibaatooyinka loo geysto ummadda muslimka ah himmadiinna kor u qaada waxaa laydinka doonayaa himo sare hubkiina ku far adeega ilaa uu allah annaga iyo cadowgeenna na kala xukumayo iyo ilaa inta aan yaqiinta ka gaarayno haddii uu jihaadku sabab u noqonayo geerideenna ogaada xujo ayuu noo noqonayaa maalinta qiyaamaha allah hortiisa walaalkayga aan allah dartiis u jeclahayow bal ka fikir markaaad allah hor istaagto adigoo odhanaya allow shabaabnimadayda iyo wax weliba oo aan lahaa dartaada ayaan u bixiyey si aan ugu nusrayo muslimiinta taagta daran iyo si diintaada adduunka loogu ogo ogaada yoolka ay gaalladu ka leeyihiin duulaanka ay dhulkan muslimkaha ku soo qaadeen inuusan ahayn mid maadi ah laakiin waxay rabaan inay baabiyaan caqiidada muslimiinta oo ay ka dhigaan kuwa mactabka caabuda allah baan ku dhaartay ee ma aqbalayno inaan saliibka caabudno wallaahi waxaan afka labadii ku leenahay laa ilaaha ila allah waxaan soo dhowaynaynaa wax weliba oo nagu soo gaara kelimaddaasi darteeda dadka soomaalida ah guud ahaan waxaan u dardaarmayaa inay soo haleelaan safka mujaahidiinta ogaadana in allah uu addoommadiisa abuuray una kala saaray muslim iyo gaal labadaasi qaybna allah wuu sii kala saaray marka waxaana laga doonayaa inaan dagaal ku cilaamino gaalada waxbaha ku mashquulinina ganacsiga xoolaha iyo tacbashada nebiga ayaa nooga digay inaan sidaasi yeelno sida aan horay u soo xusnay marka waxaa idinku waajib ah inaad hubka qaadataan si aan gaalada ula dagaalanno ugana saarno dhulalka muslimiinta ah fariinteeda ku socota dhammaan muslimiintu waxay tahay hijiro ayaa idinku waajib ah ogaadana ansaartu waxay u diyaarsan yihiin soo dhowayntiinna wallaahi ma soo koobi karo fadliga ansaarta iyo wanaagooda allahna wuxuu isagoo fadligooda ka hadlaya yidhi
yuxibuuna man haajara ilayhim wallahi ila akhiri aya wallahi ufahamu wallahi nasema allahuma rahma alansar wa abna alansar wa abna alansar wallahi ya rabbi ya rabbi ya rabbi rahma alansari na watoto wa maansari na watoto wa maansari marka waxaan leeyahay allow ansaar u naxariiso ubadkoodana u naxariiso faracoodana u naxariiso waxaan ansaarta ku aragnay waa wanaaggii oo dhan weliba ah xitaa camalyadan istishhaadiga ah ee aan u socdo waxay qayb ka tahay mirihii ka dhashay dadaalka ansaarta ma hayno waxaan ugu abaalgudno ansaarta oo aan ka ahayn inaan u ducayno oo aan markhaati u noqonno allah hortiisa qiyaamaha allow ansaar u naxariiso oo ka xifdi dhagaraha gaalada allow barkay dhashooda iyo faracooda kuna manayso himadii aabbayaashooda walaalayaal waxaana laga doonayaa inaan hal saf noqonno sida uu allah jecel yahay kuna sheegay kitaabkiisa kama allah subhanahu wataala vyotuambia ina allaha yuxibu aladina yuqatiluna fi sabiilihi safa kaannahum bunyaanun
haddii aan ku dhegno xarigga allah ee adag cadowgeenna waan ka guulaysanaynaa insha allah allah waxaan ballan kula gelaynaa in dhallinyarada ummaddan ay safaf dhaadheer u gelayaan camaliyaadka istishhaadiyada ah si kasta oo ay tiradooda iyo tabartooda u yaraato waxaan u hoggaansamaynaa hadalka allah ee ah idu ma statactum min kuwa wa min ribaati lkhayr insha allah na sisi yani tutakufa na nyinyi biidhnillah mpaka kudusi rudi katika mikono ya waislamu na rengo ni iqamatu di iqamatu diini fi kuli ardi yani cadowga waxaan leenahay waan idiin beegsan doonnaa ilaa aan qudus idinka soo celinno diintana aan adduunka oo dhan ka ogno annaga uma dagaalamayno qabyaalad iyo xuduud midna annaga waxaan ku taagannahay dhabbihii rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu qaaday ee uu diintani ku istaajiyey gaaladuna ma aysan xisaabtamin taariikhdana si fiican uma dersin markii ay soomaaliya ku soo duulayeen soomaaliya waa dhulka ay ka soo jeedaan halyeeyada ma aysan maqlin soo duuliyaasha saliibiyiinta ah alimaam axmed gurey iyo waxa uu dhulkani gaalada ugu geystay wallaahi fikraddii imaam axmed gurey weli way taagan tahay waxaana xambaarsan dhallinyarada mujaahidiinta ah waxaan cod dheer ku leeyahay qaadimuuna ya aqsa al aqsa waan kuu soo socnaa
Shuhada, shuhada, mumewacha pengo kubwa, twajaribu kuziba, ni Qurani na imani na suna, kuzibeba mumewacha pengo kubwa twajaribu kuziba ni Qurani na imani na suna kuzibeba shuhada shuhada shuhada shuhada
waa hagaag gabagabada caalamul yom ayaan soo gaarnay madaxweynaha dowladda saliibiyadda kenya ninka lagu magacaabo william ruto ayay haysataa laba daran mid dooro ninkan ayaa markii uu u ordayey madaxtinimada waddankaas wuxuu ballan qaaday inuu xadayn doono galaangalka dhaqaale ee dowladda shuuciyadda shiinaha ay ku leedahay waddanka kenya laakiin shiinaha ayaa lacago balaayiin dollar deyn ahaan wuxuu ugu leeyahay xukuumadda nairobi haddaba sidee william ruto isku waafajin karaa saaxiibtinimada kala dhexeysa maraykanka iyo khilaafa kala dhexeeya shiinaha warbixin arrintaas ku aadan waxaa siyaan baqaadaya suhayb cabdulaahi muddo ka yar isbuuc ayaa amar ka soo baxay wasiirka ganacsiga dowladda kenya albaabada la isugu dhuftay xarun ganacsi oo dowladda shiinaha ay ku lahayd magaalada nairobi taasoo lagu magacaabo jaina square waxaana xukuumadda beijin ay ku guulaysatay inay dib u furto xaruntaasi kadib cadaadis xoogan ay saartay dowladda kenya lix iyo labaatankii bishii febraayo wasiirka ganacsiga kenya ayaa soo saaray go'aan lagu xirayo xarunta ganacsiga shiinaha ee nairobi sababa la xiriira iibinta badeecadaheeda oo aad uga qiimo jaban qiimaha ay ganacsatada kenyaanka ah ay ku iibsadaan badeecadaha kuwaasoo noqday kuwa aan awoodin inay la tartamaan suuqaasi intaas kadib ganacsato kenyaan ah ayaa socod ku tegay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamanka si ay u codsadaan in aan dib loo furin xarunta shiinaha si kastaba ha ahaatee safaaradda shiinaha iyo rugta ganacsiga ayaa ku guulaystay in dowladda kenya ay ku cadaadiyaan in suuqaani ganacsi uu dib uu u bilaabo shaqadiisa kadib muddo toddobaad ah uu hakad galay warbaahinta gudaha dalkaasi ayaana ku warramaysa inay boqolkiiba afartan iyo shan alaabaha lagu iibiyo suuqaani ay ka qiimo jaban yihiin badeecadaha laga soo saaro gudaha kenya ayna iibiyaan ganacsatada kenyaanka ah dhacdadaasi ayaa dadka dalkan soo xusuusisay ballanqaad uu horay u sameeyey william ruto xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada ee madaxtinimo ee dhacday bishii agoost ee lasoo dhaafay wuxuuna ballan qaaday inuu dagaal ku qaadi doono shiinaha haddii uu ku guulaysto madaxtinimada dalkiisa kana eryi doono shaqooyinka ay dadka kenyaanka ka cunaqabateeyeen sida uu qabo john caro oo ah falanqayo siyaasadeed maamulka ruuto ayaa loo arkaa mid reer galbeedka u janjeera si ka duwan madaxweynihii isaga ka horeeyey ee uhuru kenyatta oo xidhiir adag la sameeyey shiinaha siyaasadda arrimaha dibadda ee ruuto ayaa ah mid aad ugu dhow dowladaha reer galbeedka isagoo ka sii fogaanaya shiinaha william ruto iyo ku-xigeenkiisa ragati kajabuwa ayaa waxay la kulmeen saraakiil silsile oo maraykan ah muddo labaatan jeer ah tan iyo markii xafiiska ay la wareegeen bishii sebtembar ee lasoo dhaafay halka madaxweynaha uu laba jeer oo keliya uu la kulmay safiirka shiinaha wuxuu kaloo aad u jeclaa in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo uu dhinac socday shirkii cimilada ee masar ka dhacay marka laga soo tago inuu u socdaalay baariis oo uu halkaasi kula kulmay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron muddo hadda laga joogo laba bil jafes bikabo oo ah falanqeeyo iyo khareen ku takhasusay arrimaha maamulka wuxuu sheegayaa in reer galbeedkaay ku kalsoon yihiin siyaasadda ruto sababtoo ah wuxuu doonayey markii ugu horraysay uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka uhuru kenyata intii u dhexaysay sanadadii laba kun saddex iyo toban ilaa laba kun toddoba iyo toban in mudnaanta koowaad la siiyo danaha reer galbeedka balse ka fogaanshihiisa miisaska go'aan qaadashada ee xilligii labaad ee u dhexeysay laba kun toddoba iyo toban ilaa laba kun laba iyo labaatan sababa la xidhiira khilaafka isaga iyo madaxweynaha wuxuu fursad uu siiyey sare u kaca shirkadaha shiinaha joogitaanka dhaqaale ee shiinaha ee kenya waxa uu sameeyey horumar la taaban karo intii uu xukunka hayey madaxweynihii hore ee kenyata waa sanadadii laba kun saddex iyo toban ilaa laba kun laba iyo labaatan muddadaas shiinuhu wuxuu helay qandaraasyo lagu dhisayo mashaariic waaweyn sida mashruuca taraynada oo ay ku baxayso in ka badan saddex bilyan oo dollar iyo waddada nairobi oo iyadana ay ku baxayso lacag lagu qiyaasay lixdan iyo siddeed milyan dhanka ganacsiga qiimaynta dhaqaale ee laba kun laba iyo labaatan ayaa lagu qiyaasay in qiimaha badeecadaha ee laga keena shiinaha ay gaareen laba dhibic shan iyo toban trilyan oo shilinka kenya ah oo u dhiganta qiyaastii shan iyo toban bilyan oo dollar sannadkii laba kun kow iyo labaatan oo keliya halka qiimaha kenya ay u dhoofiso shiinaha lagu qiyaasay toban bilyan oo shilin oo qiyaasta u dhiganta toddobaatan iyo lix milyan oo dollar bilihii ugu dambeeyey ee uu xilka hayay uhuru kenyata sidoo kale waxay dowladdaani heshiisii ay la gashay shirkado ka shaqeeya arrimaha teknolojiyadda oo laga leeyahay gudaha shiinaha waxaa hoos u dhacay deyntii shiinaha uu ku lahaa kenya waxayna tirakoobiyada maaliyadeed ee dalka ay muujinayaan in ay gaartay lix dhibic siddeetan iyo saddex bilyan bishii juun ee lasoo dhaafay halkay ahayd toddoba dhibic shan bilyan sannadkii hore iyadoo sannadkii laba kun lix iyo tobankii deynta uu shiinaha uu ku leeyahay kenya ay ahayd saddex bilyan deynta shiinaha uu ku leeyahay kenya waxay ka dhigan tahay saddex meelood meel ka mid ah deynta guud ee lagu leeyahay dalkan ka takhallusida saamaynta dhaqaale ee shiinaha gaar ahaan bixinta deynta ayaa weli ah mid ka mid ah caqabadaha ugu muhiimsan ee hor yaalla madaxweynaha kenya william ruuto oo ah nin aad ugu janjeera dowladaha reer galbeedka waxayna caqabad ku noqon doontaa inuu gaaro yoolkiisa madaxweynaha kenya waxaa hadda hor yaalla qaraaraad kala duwan mid ka mid ahna waa inuu fuliyaa ballanqaadkiisii doorashada oo uu shirkadaha shiineeska ah dalka ka ceriyo markaas uusan awoodin inuu bixiyo deynta xaddhaafka ah ee ay b g ku leedahay dowladaha shiinaha iyo reer galbeedka ayaa tab isku mida u mara markii ay doonayaan inay dal ay ku qabsadaan gumaysi dadban waxaana marka hore lagu harqiyaa deyme xaddaaf ah oo sannad kasta sii kordhaya wuxuuna dalkaasi markii uu awoodi waayo inuu bixiyo lacagahaasi ay ka samaysanayaan wax kasta iyagoo daaha gadaashiisa ka maamulaya siyaasadda dalka boobayana khayraadka uu waddankaasi leeyahay gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabaynaa caalamulyoom sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى